Dadkan oo badan haween iyo carruur ayaa guryo ku meel gaar ah oo ka samaysan bacaha iyo geedo la isku geegeeyay ka samaystay aafada ceel jaalle ee magaalada Beledweyne kuwaasoon celin karin qorraxda, qabowga habeenkii iyo dhibicda roobka. Qoysaskan oo markii horeba ahaa kuwo danyar islamarkaana ay saamaysay fatahaadda u geystay webiga Shabeelle ee dhexmara bartamaha magaalada Beledweyne ayaa xilligan wajahaya duruufo kala duwan oo ay ka mid yihiin hoy la'aan, biyo la'aan iyo musqulo la'aan. Cabdulaahi Mataan Cadar iyo Gini Xuseen Daa'ir oo ka mid ah dadka ay saamaysay fatahaadda webiga Shabeelle islamarkaana degan xaafadda ceel jaalle ayaa raadiyo been looga warramay duruufaha haysta xilligan.
biyahaan ka soo qaxnay biyahaan ka soo qaxnay alxamdulilah rabbilcaalamiin shuglaahay gudahaan alxamdulilah rabbilcashu ilaahay waaxid waa alxamdulilah rabbilcashu ilaahaygeena soo hajiro alxamdulilah rabbilcashu ceel jaalana keenaa ku mahadinaa biyihii haddaan ka soo baxnay haddana buushashaan dhisanuu haynaa marka ilaahay waxaan ka rajaynaynaa alxamdulilah rabbilcaalamiin shuglah xoogaa alxamdulilah rabbilcaalamiin shuglah in ilaahay meesha nagu nabad yeelo tan kale alxamdulilah rabbilcashu haddaan musqulo musqulo musqulo ma haysano alxamdulilah rabbilcaalamiin shuglah ma haysano alxamdulilah biyo oo la cabo ma haysano marka caalamka waxaan ka codsanaynaa ama dadka muslimiinta waxaan ka codsanaynaa alxamdulilah rabbil caalamiin shukran inay xoogaa yaro biyaha iyo caa- musqulaha iyo daawada inay noo keenaan intaasaan ka codsanaynaa insha allahu tacaala hadduu ilaahay idmo aad iyo aad biyaha war wax la sheegi kara ma ah biyaha wax la sheegi kara ma ah biyaha wax la sheegi kara ma ah biyaha wax la sheegi kara ma ah nin kastoo meeshuu kusoo baxay ilaahay baa xaalkiisa og ilaahay baa xaalkiisa og. hadda saacaddan la taagay ilmaha gadaa laga jira aniga hadda arkaysa kuwaanaa la soo ortay kuwii kale xaggay jiraan kuwan waa kuwii yaryaray waayo kuwiina kuwii waaweyn ayaa gadaal jiro mar kuwaas waa isbixi karaan oo xeer kuwaana raaca aniga marka waa kasa intaasa jirtaa alxamdulilah rabbil caalamiin shuklah ilaahay nagu nabad yeelay waa soo barakacnay gurigayni waan ka soo tagnay biyaa naga soo bixiyey ilmahan gacmaha soo qabsannay meeshana oon iyo baahiba ah aan isku soo daadinay hayee meeshan ceel jaalle la yidhaah oo leydi gaajada ah haddaas ilaahay ku diiday musqul la'aan in lahaan aan ku imaanay waxaan u baahannahay inay naloo caawiyo waxaan u baahannahay musqul horta waa u baahannahay waa marka u horrayso gurina waa u baahannahay marka u dambayso ayee sidaan annahay sisinyeeri bac waxaan cunno saasaan u baahannahay aka maamulka degmada beledweyne ayaa sheegay in saddex boqol iyo afartan kun oo ruux ay ku barakaceen fatahaadda u geystay webiga shabeelle kuwaasoo xilligan duruufo kala duwan ay ku haystaan daafaha magaalada